بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حشرني كتاب التوحيد cashar kan waa casharka koob iyo tobnaad waxaynu ka soo hadalnay oo inoogu dambeeyey oo casharkii tobnaad aan kaga hadalnay masaa-ishii shiikhu uu baabka ka soo saaray oo adiladii markii uu soo sardiyey masaa-ishii uu ka soo saaray ayaynu sagaal mas'ala ka soo hadalnay waxaynu ka bilaabaynaa marka casharkan almas'alatu alcaashira marka markii hore sabqulisaan baan u yidhi almas'alatu alcaashira tan ayaa ayaa mas'alatu alcaashira tii ugu dambeysay mas'alatu taasica ayay ahayd almas'alatu alcaashira waxa uu yihi sheikhu raximah allahu tacaala waa alaayaat almuxkamaat alatii fi suurati israa aayadaha muxkamaadka almuxkamaat ay gayra mansuukhaat aan la nasakhin oo ku sugan fi suurati israa wa fiiha waxa uu yihi shiikhu waxaa ku sugan thamaaniyata cashara mas'ala siddeed iyo toban mas'ale ayaa aayadaha ku sugan bada'aha biqowlihi tacaala laa tajcal maca allahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuman makhduula aayaddaa laga bilaabo ilaa iyo bogga dambe laga gaaro bogga dambe inta la akhriyo qeybta kale bogga saddexaad la gaaro weeye aayadahaasi waa aayadihii uu ka soo qaatay wa qadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalideyni ixsaana halkaa weeye marka innaga hadda wuxuu inoo soo sheegay oo aayadaha ku soo sardiyey aayadda wa qadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalideyni ixsaana haddaba marka iyo aayaddaa ka horeysa buu tilmaamayaa meesha siddeed iyo tobanka mas'ala ku sugan tahay waa aayaddaa laga bilaabo laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhar fataqcuda ay fatasiira waxaad ahaanaysaa markaa madmuuman makhduula mid waxa weeye la hoojiyey oo madmuum ah oo ceebaysan oo makhduulan la hoojiyey ah wa khatamahaa biqowlihi buu yidhi allah waxa uu ku khatimay biqowlihi laa tajcal maca allahi ilaahan aakhar fatulqaa fi jahannama maluuman madxuura markaa lagugu tuuro haddaad ilaahay cid kale la caabudid waxaa lagugu tuurayaa ay sabab u noqonaysaa in lagugu tuuro jahannama adiga oo lagula dagaalay oo lagu dayriyey madxuuran mid naxariis laga dheeriyay aata waxa uu yidhi wanabahaha biqowlihi dalika mima awxaa ilayka rabuka min alxikma idan aayadaha marka fii suurati israa waxay yidhahdeen culummadu waxaa ku sugan siddeed iyo toban mas'ale baa ku sugan gudaheeda oo ilaahay ina amray inoo caddeeyey oo ay ka mid tahay altawxiid oo ah wa qadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah iyo shirkigii oo bannaanka laga maro iyo waxa weye biril waalideyn zino laga dheeraado qof muslima aan la dilin kibir iyo isla weynan laga dheeraado aakhirka markaa lagu khatimay laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara fatulqaa fi jahannama maluuma madxuura aayadahaasuu ishaarayaa sheikhu raximah llahu tacaala waa fi suurati israa mas'alada ku xigto alxaadiyata cashara waxa uu yihi sheikhu raximah llahu tacaala aayat nisaa waxaynu ka qaadanaynaa buu yidhi aayadda fi suurati nisaa allatii tusamaa lagu magacaabo aayat alxuquuq xuquuq alcashara tusamaa hiya lagu magacaabo aayata alxuquuq alcashara aayat alxuquuq alcashara aayadda tobanka xaq lagu keenay waana soo sharaxnay waa aayaddii wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalideyna ixsaana toban xaqa baa ku sugan oo allah uu dadka amray culummadana qaar baa rasaa'il ka qoray ka sheekh cuthaymiin oo kale raximahu llahu tacaala risaaluu leeyahy alxuquuq alcasharada uu ku sharaxayo ayuu leeyahy idan marka tobankaa xaq qofku inuu ilaaliyaa la rabaa marka masaa'ilku waa badan yihiin aayadaha hadda waxaa ku jiraa la sideed iyo toban masalo halkan waxaa ku jiraa la toban xaq aayaduhu aad bay aayadaha kale waynu soo marnay qul tacaalow inoo soo tilmaamay iyagana toban xaq baa ku jiray waxaasoo dhan waxaa la rabaa qofka muslimka inuu intuu garto oo si fiican u fahmo uu markaa ku camal falo ayaa la rabaa ha waa alxadiid cashara waxa uu yihi shiikhu raximah llahu tacaala athaaminata cashara waxa weeye athaali athaaniyata cashara waxa weeye midda labiyo tobnaad mas'alada labiyo tobnaad waa atanbiih calaa wasiyati muxamedin sala allahu calayhi waaalihi wasalam dardaarankii nebi maxamed baa laynagu baraarujiyey ay cinda almowt halkan wuxuu shiikhu ishaarayaa wasiyada uu yiri cabdullaahi ibni mascuud aharka xadiidkaanu soo aharkaanu soo marnay man sarahu an yandura ilaa wasiyati muxamedin ama an yaqra'a ilaa wasiyati muxamedin alatii calayha khaatimahu ugu dambeysay oo wasiyadii nebi maxamed falyaqra' qul tacaalow atlu maa xarama rabakum calaykum ilaa qowlihi wa ana hadaa siraadi mustaqiima fatabicuu waa soo tilmaanay markaa oo soo sharaxnay inaan nebigu dardaaran uu qoray uuna jirin laakiin uu diintoo dhan dardaarmay haa calaykum bisunnatii wa sunnati khulafaa raashidiin waxa weeye kitaabka iyo sunnaha qaata inuu nebigu u dardaarmay ummadda kitaabka iyo sunnaha in lagu dhego waynu soo sharaxnay ee wasiya khaasa oo gaara oo cinda almowt uu gaar u qoray ma jirto laakiin culamadu waxay ku tawjiyeen kaannahaa wasiya aayadahaani inay yihiin wasiyadii ugu dambeysay oo kale sida ummadda loola hadlay athaalithata cashara masalada saddex iyo tobnaad waxau yihi shiikhu waa macrifatu xaqi illaahi calayna intaa hore oo waxa weeye laba iyo tobankaa su-aalooda hore mas'alo sheikhu wuxuu kala soo baxay aayadihii toddobada ahaa hadda xadiidkiibuu u soo gudbay marka oo uu rabaa inuu ka soo saaro masaa'il waxa uu yidhi masalada saddex iyo tobnaad waa macrifatu xaqi illaahi tacaala calayna waa xadiidkii mucaad uu yidhi nebigu atadri maa xaqu llaahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah markaa uu yidhi allah warasuulu aclam kabacdina uu yidhi nebigu xaqu llaahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a xaqa weyn oo ilaahay inagu leeyahay waxa weeye oo xuquuqdoo dhan ugu horeeya in ilaahay la caabudo aan shirkina loo samayn waayo ilaahay cibaado inoo abuurtay wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun taas wey waana soo sharaxnay alraabicata cashara mas'alada afar iyo tobnaad waxa uu yidhi waa macrifatu xaqi alcibaadi cala allahi idaa addow xaqahu waa macrifada loo yeelanayo cilmiga loo yeelanayo xaqa ay addoommadu leeyihiin oo ilaahay isugu waajibiyey hadday gutaan xaqiisa wuxuu tilmaamayaa xadiidka qeybtiisa dambe wa xaqu lcibaadi cala allah anlaa yucadiba man laa yushrik bihi shay-a qofkii ilaahay caabuda oo alla ka baqa oo xaqiisa ka soo baxa shirkina bannaanka ka mara ilaahay wuxuu isugu waajibiyey inuunan cadaabin qofkaa ee janno iyo naxariis iyo wanaag uu siiyo marka waa bishaara cadiima inuu qofku ku dadaalo ayaa laga doonayaa qof walba oo muslima oo araabicata cashara alkhaamisata cashara masalada shan iyo tobnaad waxa uu yihi sheikhu raximah llahu tacaala wa ana hadihi اlmas'ala laa yacrifuhaa kathiiru min aلsaxaaba mas'aladan ah xaq ullaahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay'a wa xaqu lcibaadi cala allahi an laa yucadiba man laa yushrik bihi shaya xadiidkan mucaad buu nebigu ku gaar yeelay saxaabadii kalena lama sheegin idan markaa xadiidkan in badan oo saxaabadii war uma haynin oo kama ay warqabin waayo qofku wixii loo sheego unbuu garan karaa laakiin cilmi qeyb ma oga oo saxaabadu cilmi qeybka ma ogeyn wixii loo sheegay unbay garanayeen ha marka sidaa daraaddeed maadaama uu mucaad nebigu ku yiri ha ugu bishaaraynin oo ha u sheegin waxa weeye waxaa laga garanayaa marka in badan oo saxaabadii inay xadiidka aysan ogeyn ay ogaadeen markuu mucaad dhimanayey sida riwaayad caddaysay ayuu sheegay isaga oo ka baqay inuu cilmi la dhinto marka markaa unba xadiidka la ogaaday oo laga yaabaa inuu dad kale u sheegay markii hore laakiin si caama markaasa xadiidka loo ogaaday waa masalada shan iyo tobnaad almasalatu saadisata cashara waxa masalada lix iyo tobnaad waxa uu yihi shiikhu waa jawaazu kitmaani alcilmi lilmaslaxa waa xadiidku ka soo qaadanaya inay bannaan tahay cilmiga in la qariyo lilmaslaxa maslaxad awgeed qofku cilmi uu yaqaanay inuu ka aamuso oo qariyo lilmaslaxa maslaxad awgeed in loo qariyo wuxuu ka soo qaadanayaa markuu mucaad nebigu u sheegay xadiidka mucaad wuxuu yidhi afalaa ubashir annaas nebiguna wuxuu yidhi laa tubashiruu laa tubashiru ha ugu bishaaraynin fayatakiluu ey fayactamidu markaa ha ugu bishaaraynin idan markaa muddo dheer ayaa mucaad xadiidkii uu dadkii ka qariyey nebiguna mucaad keliyuu ku gaar yeelay oo saxaabadii kale uma sheegin lilmaslaxa maslaxaddu waa maxay waxaa laga baqay inay dadku dadaali waayaan oo waxa weeye is yidhaahdaan allayla shirki iska ilaaliya janno unbaa tegaysaan markaa dadaalkii kale iyo waxa weeye dadaalkii iyo loo dadaalayey masaalix camalka wanaagsan oo khayraadka ah waxa weeye markaa inaynan meeshii ka baxda ayaa laga baqay laakiin culummadu waxay yidhaahdeen sida moxamed xaamid alfiqi fiqi waxa weeye tacliiqaadka uu ku leeyahay fatxulmajiidka markuu tacliiqaadka kitaabu tawxiid uu ku leeyahay waxau leeyahay taasi waxa weeye macnaheedu waa alqadru zaa'id waxaa la qarinayaa waa cilmiga ziyaadada ah oo ma aha waxyaalaha fardiga ah mathalan cilmiga qofka isaga diintiisii uu u baahan yahay oo cilmu alcaqiida waalcibaada oo markaa uuna ka maarmaynin oo iqaamati diinihi uu ugu baahan yahay lagama qarinayo ee waxaa cilmigan dheeraadka ah oo fadaa'isha ah weeye ee ma aha cilmigii ku cibaadaysan lahaa qofka lagama qarinayo waa la baraya waayo haddii kale waciid baa soo arooray kitmaanulcilmi waa in la iswaafajiyaa marka adilada waayo ilaahay waxa uu yidhi ina aladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati waalhudaa min bacdi maa bayannaahu linnaas fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun kuwa qarinaya wixii aanu soo dejinnay oo kitaabka qur-aankaa ku soo dejinnay sunnaha nebiguna waa la mide oo dadka ka qarinaya markii la caddeeyey kabacdi kaa kuwaa waa la nacladaya oo nacladii ilaahay baa ku dhacday malaa'igtuna waa nacladayaan dadko dhanna waa nacladayaan maxaa laga soo reebay ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu waxaa laga soo reebay kuwii toobad keenay oo markaa wanaajiyey ay aslaxuu maa afsaduu wixii ay qariyeen wixii ay fasahaadiyeen bidcadii iyo wixii ay dadka ku fasahaadiyeen bay islaaxiyeen wa bayanuu ay maa katamuu wixii ay qariyeenna waa caddeeyeen kuwa ilahay baa ka tobad aqbalaya waxaa kaloo soo arooray xadiidkii nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam man su'ila can cilmin fakatama uljima waxa weye bilijaamin min naar aakhiro waxaa lagu xakamaynayaa xakamo naar ah ayaa afka loo gelinayaa sida faraska loogu xakameeyoo kale marka cilmiga in la qariyaa ma banaana waayo xadiidkaa riwaayadihiisa qaar baa waxay odhanayaan man xamala qofkii xambaaray cilmi cilmi xambaaray oo markaa qariya idan marka cilmigii dadku u baahan yihiin oo markaa cibaadadooda iyo caqiidadooda iyo akhlaaqdooda iyo diintooda ay ku taagan tahay lama qarin karo waa in la caddeeyaa oo dadka loo sheegaa oo loo waadixiyaa laakiin waxaa jira mararka qaarkood lilmaslaxa wax la iska daayo laga baqayo inay dadkii ku fidnoobaan haa marka waa baabkaase ma aha cilmi mar walba in la qarinayo maya taa masalada waa midda lix iyo tobnaad masalada toddobiyo tobnaad asaabicata cashara waxa uu yidhi shiikhu istixbaabu bishaarat lmuslim bimaa yasuruhu waxaa istixbaaba oo wanaagsan oo la jeclaystay in qofka muslimka ah wixii wanaag ugu jiro oo ku farxayo in loogu bishaareeyo haddaad og tahay wax wanaagsan oo qofkan anfacayo ugu bishaaree waa wax wanaagsan xagee buu ka qaadanayaa shiikhu wuxuu ka istimbaadayaa mucaad qowlkiisi uu yidhi afalaa ubashiru nnaas rasuulka ilaahi dadka ma ugu bishaareeya miyaana dadka ugu bishaaraynayn ha halkaasu ka qaadanaya nebigu marka kuma inkirin in la isku bishaareeyo oo xaadiid kalaaba ku sugnaatay bashiru marka in dadka loo bishaareeyo oo waxa weeye wanaagga loo sheego waa wax wanaagsan laakiin wixii markaas ay dhibaata ka imaanayso oo markaa laga baqayo in lagu fidnoobo keliya weeye waxaa lilmaslaxa loo qariyaa taas wey marka insha allahu tabaaraka wa tacaala masaa'ilku weli waa socdaan weli waxaa inoo dhiman ilaa toddoba masalo oo shiikhu afar iyo labaatan mas'alo ayuu baabkan ka soo saaray marka ma dheeraynayna insha allah halkan sideed baynu ku sheegnay tii horena sagaal marka insha allah qeybta saddexaad baan ku sharaxaynaa inta dambena walxamdu lilah rabbi alcaalamiin